Guddiga gacanta ku haya dhismaha Masjidka Abi Hurayra oo ku yaala xaafadda Howlwadaag agagaarka Argada Sheikh Xasan Barsane ee magaalada Beledweyne ayaa codsaday in laga qayb qaato dhismaha shubka kaasi oo loogu talagalay in lagu ballaariyo masjidka. Dhismaha masjidka ayaa maraya heer bilow ah, kaasi oo u baahan shamiito, jay, alwaax iyo lacagta shaqaalaha ka shaqeeya masjidka. Xasan Cabdulle Madoobe, oo ka mid ah guddiga dhismaha Masjidka Abi Hurayra ee magaalada Beledweyne, ayaa ka warbixiyay baahiyaha uu qabo masjidka isagoo bulshada kale ugu baaqay in ay ka qayb qaataan dhismaha masjidka.
walaalan shubkii waa socdaa masaajidkii aan ka qayb qaadanay masaajidkii ku yaalay galbeedka magaalada beledweyne agagaarka argada sheekh xasan barsane ee masjida abu hureyra waxaa la doonayaa dhammaan dadka muslimiinta inay ka qayb qaataan masaajidka shubkiisa masaajidka baahidiisa waxaa loo baahan yahay shamiito waxaa loo baahan yahay lacagtii shaqaalaha la siin lahaa lambarka masaajidka furahu waa afar afartan iyo toddobo afartan iyo saddex labaatan iyo sagaal dhammaan aan ka wada qayb qaadana jasaakumullahu khayran maanta waa adduunyo berrina waa aakharo waxaan horumarsanna anaga inoo horeeyaan insha allahu tabaaraka watacaala jasaakumullahu khayr Masjidka Abi Hurayra ee magaalada Beledweyne ayaa ku yaala goob muhiim ah oo ay bulshada ku badan tahay kaasi oo door muhiim ah ka qaata gudashada acmaasha.